أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي
بسم illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan walaalaha muslimiinta ah eena dhegaysanaya meel welibood joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda uu idinku soo gaarayo ku soo dhowaada faafreebka qodobada caawa barnaamijka faafreebka wararka aan ku soo qaadan doonno waxaa ka mid ah maxay tahay tallaabada quusta ku ridaysa rajadii kooxaha mucaaradka ah ee uu qaaday xasan gurguurte iyo cabdiraxmaan cabdishakuur oo ku baaqay qof iyo qori qodobadeenna kale dhegaystayaal waxaa ka mid ah warbixin uu baahiyey wargeys caan ah oo laga leeyahay reer galbeedka oo shaaca ka qaaday in daruurta kacdoon jihaadi ah ay ku dul hoganayso geyiga soomaaliya quburo reer galbeed ah oo biyo kama dhibcaan ku sheegay in muqdisho uu ka dhici doono isbeddel maamul haddaba warbixintaasi xiisaha leh ayaad caawa barnaamijka uga bogan doontaan sidoo kale barnaamijka waxaan ku soo qaadan doonnaa maleeshiyo gadoodsan oo xirtay garoonka diyaaradaha ee magaalada garoowe iyo kitaabka munasalkii allah subxaana wa tacaala soo dejiyey inaan ku dhaqanno aan ku heshiinnay allah subxaana wa tacala markhaatiu ka yahay odayaasha hartana way joogaan ayagana markhaatay ka yihiin soo saas maan waa munaasabad heer sare ah oo lagu caleema saarayey suldaan guud oo ay yeelatay beelaha harti ee dega wilaayaadka jubbada hoose iyo jubbada dhexe mas-uuliyiin nuqobo culimaa uddiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada oo xafladdaasi ka qayb galay iyo kelimaadkii kala duwanaa ee laga jeediyey ayaad barnaamijka si faahfaahsan ugu dhegaysan doontaan inshaa allah qodobadaas iyo wixii kale ee soo kordha iyo xubintii hadalhaynta warbaahinta ayaan sidoo kale barnaamijkeena ka qaar ka mid a wariyaasheenna ayaa barnaamijka igala qaybgeli doona anna halkan ayaan idinkala socodsiinayaa waxaadna si toosan uga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka dalka waa mar kale iyo faafreebka wararka إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا
waa hagaag dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo sida hordhiciisaba aad ku maqlayseen caawaannu ku soo gudbin doonno qodobo kala duwan oo xiise badan hase yeeshee barnaamijkeenna waxaannu ku daafuri doonnaa warbixin uu baahiyey wargeys caan ah oo laga leeyahay mid ka mid a dalalka reer galbeedka ayaa shaaca ka qaaday in daruurta kacdoon jihaadi ah ay ku dul hoganayso geyiga soomaaliya iyadoo dhanka kale quburo reer galbeed ah ay ku sheegeen in biyokama dhibcaan ay tahay in muqdisho uu ka dhici doono isbeddel dhanka maamulka ah haddaba warbixintaasi waxaa inoo soo jeedinaya cismaan axmed dhuubow kacdoon islaami ah oo ay hogaaminayaan jihaadiyiinta al-shabaab oo dul hoganaya dalka soomaaliya waa nuxurka ciwaan dahfur looga dhigay xaaladda ay haatan ku sugan tahay soomaaliya oo uu faafiyey wargeyska the telegaraaf oo ka mid ah wargeysyada uga afka dheer waddamada reer galbeedka gaar ahaan dalka ingiriiska wargeysku wuxuu warbixintiisu ku bilaabay magaca gabar la yidhaahdo fartuun xaashi warsame oo uu sheegay in ay maqaaxiishaha laga cabo ku leedahay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya gabadhaanah ayaa wargeyska u sheegtay in maalin walbaha ay maqasho hadal sheegaya in mujaahidiinta al-shabaab ay ku soo dhow yihiin magaalada caasimadda ah ayna suuragal tahay in ay la wareegaan waddanka haddii macaamiishu ay i dareemaan in aan dhegaysanayo sheekooyinka ku aadan soo karaar qaadashada kooxda al-shabaab codkooda hoos ayay u dhigayaan ayay fartuun xaashi u sheegtay wargeyska the telegaraaf oo hoosta ka xariiqay in hadalheynta wararka guulaha mujaahidiinta iyo in ay kulaalayaan caasimadda soomaaliya iyo sidoo kale soo hadalqaadidda fashilka riddada oo ay dhammaantood yihiin mowduuc khatar ah oo xasaasi ah sida ay mujaahidiintu u kulaalayaan muqdisho ayay iftiimisay fartuun xaashi waxayna tidhi qof walba wuu dareemayaa dagaalka wuxuu ka socdaa bannaanka muqdisho al-shabaabna waxay sii wadaan inay soo dhowaadaan sidaasi darteed haddii al-shabaab ay sii wadaan qabsashada dhulka markaasi way iska caddahay in muqdisho ay la kulmi doonto isla masiirkaasi gabadhan u warrantay wargeyska ayaa dhinaca kale muujisay in cabsi kaste iyo cagajugleynta ka imaanaysa kooxda riddada haddana aan laga aamusi karin xaqiiqada meesha taalla waxayna iyadoo arrintaasi ka hadlaysa tiri ilaaladu meel kasta ayay joogtaa laakiin mararka qaarkood waxaad arkaysaa adigoo ka hadlaya xaqiiqada waddanka ka jirta wargeesku wuxuu xusay in geesiyada tawxiidku ay bilaabeen weeraro ballaaran islamarkaana ay qabsadeen tobannaan magaalo iyo tuulooyin ka tirsan gobollada ku xeeran caasimadda soomaaliya tan iyo bishii labaad ee sannadkan lagu guda jiro ee labakunlabaataniyo shan horumar hami leh ayuu wargeysku ku micneeyey guulaha isdabajooga ah ee allah subxaana wa tacaala ku manaystay mujaahidiinta wuxuuna sheegay inay afka ciidda u dareen maleeshiyaadka kooxda ridada soomaaliya kuwaas oo muddo dhowr sanaa sheegan jiray guulo iyagoo taageero ka helaya waxaa looga yeero beesha caalamka oo ah kufaarta jinsiyadaha kala duwan leh ee ku soo duushay dalka soomaaliya howlgalka saliibiga ah ee loo wakiishay ciidamada calooshoodu shaqaystayaasha afrikaanta iyo kororka baaxadda leh ee duqeymaha cirka ee dowladda siliibyadda mareykanka ay ka fulisay soomaaliya intii uu xilka hayay donald trump ayay warbixintu shaacisay in gebi ahaanba ay fashilmeen kuna guul darraysteen in ay joojiyaan taqadumka mujaahidiinta al-shabaab wuxuu sidoo kale wargeysku tilmaamay in mujaahidiintu ay u dhabar adeegeen kuna bixiyeen dadaal qaatay muddo badan islamarkaana ay kasbadeen maskaxda iyo quluubta dadkooda iyagoo haatan isku fidiyey ayuu yidhi wargeyska deegaano ballaaran bulshadana ugu garsooraya cadaalad iyagoo ku dhaqmaya nidaam dowladeed oo lagu qotomiyey shareecada islaamka wargeeska the telegaraaf wuxuu ka shanqariyey in dad badan oo ay ka mid yihiin falaqeeyaal caalami ah ay u arkaan horumarka ay mujaahidiinta ku tallaabsanayaan wax la mid ah dhacdooyinkii afghanistaan ka hor guushii mujaahidiinta daalibaan ee sannaddii warbixintu waxay tilmaantay in waddamadii balaayiinta dollar ku bixin jiray duulaanka saliibiga ah ee lagu soo qaaday soomaaliya oo ay ku jirto dowladda ingiriisku ay daaleen islamarkaana mashruucaasi fashilmay lana dareemayo caajis maaliyadeed oo aysan jirin wax lagu sifeen karo ashley jackson oo ka tirsan xarunta kooxaha hubaysan ayuu wargeysku sheegay in daraasad isbarbardhig ah ay ku samaysay mujaahidiinta daalibaan iyo al-shabaab iyadoo u warrantay wargeyskada telegaraaf waxaa kale oo ashley jackson ay intaasi raacisay in xasan gurguurta iyo ashraf kaanigii afghanistaan xukumayey ay labadooduba soo qaateen mashruuc loogu magac daray xaslinta oo ka dhan ah mujaahidiinta taasoo abuurtay ayay tidhi maamullo musuq maasuq badan oo cadow ku ah shacabka islamarkaana ku mashquulay danahooda gaarka ah haweenaydan samaysay daraasaddan ayaa sidoo kale u sheegtay wargeyskan laga leeyahay dalka ingiriiska in daalibaan iyo al-shabaab ay si weyn isku shaabahaan marka loo fiiriyo militari ahaan fikrad ahaan iyo weliba qaabdhismeedka wargeysku wuxuu sidoo kale ka dhawaajiyey in dagaallo culus oo ka socdo meel qiyaastii labaatan iyo shan meel u jirta magaalada muqdisho ay sii go'doomisay ayuu yidhi marba marka ka dambaysa iyadoo deegaano badan oo dhaca gobollada hiiraan shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe ay si buuxda ula wareegeen mujaahidiinta al-shabaab kooxda ridada soomaaliya ayuu wargeysku sheegay inay si carale ugu hortagaan saadaal kasta oo tilmaan ka bixisa in muqdisho ay qarka u saaran tahay la wareegidda mujaahidiinta maadaama ayuu yidhi kooxdaasi ay cabsi ka qabto in xogahaasi ay ka cabsadaan deeqbixiyaasha iyo taageerayaasha caalamiga ah mid ka mid ah ganacsatada muqdisho sidoo kalena ah qurbijoogtii ka soo laabatay dalka kanada oo diiday in magaciisa la xuso ayaa u sheegay wargeyska in wakhtigan uu ka fikirayo sidii uu dalka ugu bixi lahaa maadaama uu cabsi xooggan ka qabo in dagaalka uu soo gaaro kuna fido gudaha magaalada muqdisho ganacsadahan ka soo laabtay kanada oo sii faahfaahinaya arrintan iyo walwalka uu ka qabo ayaa yidhi toban sanno ka hor ayaan halkan ku soo laabtay laakiin xilligaasi magaalada waxaa ka dhici jiray qaraxyo iyo dilil mana qabin cabsi intaan la eg qofna ma oga waxa xiga oo dhici doona taasi waa sababta qof kasta ku abuurtay cabsida iyadoo dadka intooda badan ee ku nool muqdisho ay og yihiin in magaalooyin iyo deegaano badan ay gacanta ka baxeen dagaalkana uu ka socdo meel u dhow afgooye wargeeska the telegaraaf wuxuu sheegay in mujaahidiinta al-shabaab ay wacad ku mareen in dalka ay ku soo dabaalayaan ku dhaqanka shareecada islaamka islamarkaana ay gaashaanka u daruurayaan dimuqraadiyadda iyo dhaqamada gaalada cabdiraxmaan nuur xasan oo ka mid ah darawallada soomaalida isagoo ku sugan magaalada muqdisho ayuu u warramay wargeyska wuxuuna sheegay in shacabka soomaaliyeed ay si weyn u nicib yihiin kooxda ridada soomaaliya wuxuuna isagoo arrimahaasi ka hadlaya uu yidhi al-shabaab waa laga baqaa laakiin dowladda waa la nicib yahay wargeeska waxaa sidoo kale uu soo hadal qaaday qaar ka mid ah howlgalladii ugu dambeeyey wuxuuna sheegay in mujaahidiintu ay bishii hore la wareegeen magaalooyinka istaraatiijiga ah ee moqokori iyo maxaas iyadoo maleeshiyaadka riddadu ay quus ka muujiyeen inay qaadaan weerar rogaal celis ah mid ka mid a askarta murtadiinta ayuu wargeyska sheegay inuu ka soo goostay maleeshiyaadka riddada wuxuuna yidhi magaalooyinka kolba mid ayaa la soo qabsanayay annaguna waxaan ogaanay in muddo yar kadib nala soo gaari doono oo nala dili doono askari kale oo isna diiday in magaciisa la shaaciyo ayaa isagoo u warramaya wargeyskani yidhi ciidanku waxay qabsanayaan magaalo kadibna al-shabaab ayaa qabsanaya mar kale ciidanku way soo laabanayaan laakiin al-shabaab ayaa mar kale la wareegaysa magaalada waxay socotay arrintaasi sannado badan askar aad u badan oo da'yar ayaa dhintay qaar kaloo badanna inay dhintaan ayay ka cabsi qabaan mana rabaan inay la dagaalamaan al-shabaab ayuu yidhi askarigaasi howlgallo ballaaran oo mujaahidiintu ay ka fuliyeen labada shabeelle iyo gobollada dhexe bishii shacbaan ee lasoo dhaafay ayaa ku soo idlaaday guulo waxayna mujaahidiintu allaha fadligiis dib ula wareegeen magaalooyin iyo degmooyin uu cadowga saliibiga ah ixtilaalay sannadii labada kun lix iyo tobankii kuwaas oo hadda xor ah magaalooyinkaas waxaa ugu caansan maxaas biyo cadde mirtaqwe iyo aawdhig aad ayuu mahadsan yahay dhuubow ayuu kaasi ahaa عمال جيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى waataay dhegaystayaal waxaa inoo soo socota munaasabad heer sare ah oo lagu caleema saaray suldaanka guud ee beelaha harti balse markan waxaad ku soo dhowaataan xubintii hadalhaynta warbaahinta alaaba halkan waxaa ka soo jeediya maahir maxamed waad mahadsantahay walaalka faysal mahad xubinteenna waxaan caawa ku bilaabaynaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa maxay tahay tallaabada quusta ku ridaysa rajadii kooxaha mucaaradka ee uu qaaday xasan gurguurte iyo cabdiraxmaan cabdishakuur oo yidhi qof iyo qori xasan sheekh maxamuud oo ah hogaamiyaha xukuumadda muqdisho ayaa maanta qaaday tallaab kale oo ceel kusii ridaysa rajadii laga qabay in uu isfaham la gaaro siyaasiyiinta mucaaradka ah xasan gurguurte oo ammaankiisa ay si aad ah u ilaalinayeen ciidamo caddaan iyo maleeshiyaad isaga taabacsan ayaa maanta tagay guri kaabiga ku haya xarunta madaxtooyada villa soomaaliya halkaas oo saraakiishu ka wadaan diiwaangelinta waxa loogu yeero doorasho qof iyo cod ah muuqaal lagu faafiyey warbaahinta afka xukuumaddaasi ku hadasha ayaa muujinayey xasan gurgurte oo qaadanaya warqadda isdiiwaangelinta hadal kooban oo uu goobta ka jeediyey ayuu ku sheegay in la diyaariyey qabashada doorasho qof iyo cod ah isagoo ku jeesjeesayey siyaasiyiinta mucaaradka ah ayuu yidhi cidna ma dhihi karto doorasho dadweyne lama qabanayo tallaabadan ayaa timid saacado yar uun ka hor oo la filayo in uu qabsoomo shirkama dambays noqon karaa oo dhex mara madaxweynaha xukuumadda muqdisho iyo siyaasiyiinta mucaaradka ah cabdiraxmaan cabdishakuur oo xubin ka ah madasha ay mucaaradka ku midaysan yihiin ee golaha samata bixinta ayaa beejkiisa facebook ku soo qoray qof iyo qori oo uu ula jeedo in hubka la wada qaadan doono haddii xasan uu sii wado boobka doorashada haddii aan halkaasi uga gudbo warbixinta mareegta soomaali memo waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa maleeshiya gadoosan oo xirtay garoonka diyaaradaha ee magaalada garoowe wararka ka imaanaya magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal ayaa sheegaya in maleeshiya gadoosan oo ka tirsan maamul goboleedka ashaadala dirarka puntland ay maanta xirteen wadada aada garoonka diyaaradaha ee magaalada garowe maleeshiyaadkan ayaa ka cabanaya mushaar la-aan haysata muddo dhowr bilooda waxayna culaysyadaasi keeneen in ay isku fidiyaan jidad muhiim ah oo ka baxa magaalada sidoo kalena galaa ayraboodka magaaladaasi sawiro iyo muuqaalo lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinayay gaadiid ku xayiran waddada u dhexaysa garoonka diyaaradaha iyo magaalada garoowe dadka rayidka ah ayay ciidanka gadoosan ku amreeyeen in aysan waddadaasi isticmaali karin oo ay iyagu waddada u xiran tahay ilwareedyo ayaa soo sheegay in gadoodka maleeshiyaadka riddada puntland uu hakadgeliyey isku socodka gaadiidka iyo sidoo kale diyaarado kasoo degi lahaa garoonka diyaaradaha ee magaaladaasi mid ka mid ah gaadiidleyda goobta lagu xayiray ayaa soo duubay muuqaal muujinaya gaadiidka ku xayiran waddada isku xirta garoonka iyo magaalada maahan markii ugu horreysay oo maleeshiyada maamulka murtasiciid deni ay xirtaan waddooyin ku yaal magaalo madaxda gobolka nugaal ee garowe iyo magaalooyinka kale ee uu maamulkaasi ka arrimiyo iyaga oo ka cabanaya mushaar la-aan haysata bilooyin dhowra waxayna tani kala mid yihiin maleeshiyada kooxda hidada soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada kale kuwaas oo marka lagu adeegto meel cidlaah looga dhaqaaqo ama saraakiil iyo mas-uuliyiin ay loonsadaan lacagihii loogu talagalay haddii aan halkaasi uga gudbo warbixinta mareegta calamada waxaan markan soo qabanayaa mareegta redio alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa ugu yaraan laba ruux oo ku dhintay shil ka dhacay dalka kenya wararka ka imaanaya dalka kenya ayaa ku waramaya in saacadihii lasoo dhaafay uu shil sababay khasaare nafeed ka dhacay waddada weyn ee xiriirisaa mayi mahiu iyo ismaamulka norog shilkan ayaa waxaa ku dhintay laba ruux oo kala ah hooyo iyo canugeeda waxaana uu yimid kadib markii gaari xamuul ah oo ka soo degayay meel taag ah uu ku dhacay gaari bas ah oo ay saarnaayeen afartan iyo toddoba ruux oo rakaaba gaariga baska ah ayaa xilliga uu shilku gelayay ka yimid dhanka magaalada nairobi isagoona kusii jeeday magaalada kahanja ee ismaamulka narog shilalka gawaarida ayaa ku badan waddanka kenya oo ka mid a waddamada ugu shilalka badan ee bariga qaaradda afrika toddobaadkan gudihiisa ayaana la diiwaan geliyey dhowr shil oo sababay khasaarooyin kala duwan laba maalin ka hor ayay ahayd markii shil ka dhacay galbeedka dalka kenya ay ku dhinteen in ka badan shan iyo labaatan ruux oo isku qoys ahaa halka ay ku dhaawacmeen kuwa intaa ka badan xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamigana caawa waa inagaynta aad ayuu mahadsan yahay maahir ayuu kaasi ahaa markanna degmada jamaame maamulka islaamiga ee degmada jamaame ayaa martigeliyey munaasabad ballaaran oo lagu caleema saarayey suldaan guud oo ay yeelatay beelaha harti ee dega wilaayaadka jubbada hoose iyo jubbada dhexe waxaa munaasabadan ka soo qayb galay mas-uuliyiin odayaal dhaqameed waxgarad culima udiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada oo xafladdaasi sidoo kale kelimaad ka jeediyey ugu horreyn waxaan idiin soo gudbin doonnaa kelimaadka culimmada sheekh maxamed balli iyo sidoo kale sheekh cumar xayaakallah oo halkaasi kelimaadka kooban ka jeediyey بsم الlh الرحmن الرحيم الحمd للh رب العاalمين والcاaqبة للمتقين ولا عdوان إلا على الظالمين وصل اللهma وsلم على نبيina محمد وعلى آله وصحبه أجمعين fqad qاl اllه سبحaanه وتaعالى واعبdوا الlh وla تشhrكوا bه شhيئا وبالwاalدين إحsاaنا allah سubحaanه وتaعaalى ayaa maad iskale walaalayaal maadaama nebigeenna wixii lala soo diray ay ahayd risaalada iyo gaarsiinteeda waxaan ku furfuranaynaa aayaadkii tawxiidka ahaa tilmaamayay ilaahay waxdaaniyadiisa ilaahay wuxuu leeyahay subxaanah walaqad bacahnaa fii kulli ummatin rasuula ummad kasta waxaan u dilay rasuul baan u dirnay ummad kasta waxaan u diray rasuul rasuulkaasoo macnaha ujeedadiisa iyo hadafkiisu uu yahay an icbudu llaha wajtanibu taaquut risaalada nebigaasi uu wado iyo rasuulkaasi midkuu doona ha ahaadee waxa ay tahay war rabbiga idin khalqay caabuda waxa ka sokeeyana isaga taga wajtanibu taaquut wax kasta oo cibaadadiisa ilaahay lala wadaajiyo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala la garab dhigay waa taaquut dadkii labay noqdeen fa minhum man hada allah wa minhum man xaqat calayhim dalaala ruux ilaahay subxaanahu wa tacaala towxiidkiisa fahmay oo ilaahay ku toosiyey oo ilaahay macnaa uu sugay iyo ruux ay baadidii ku dhowowday oo waxa weeye baadidii macnaha siday tahay iyo jidkii qalloocnaa raacay fa xaqat calayhim dalaala markaasaa ilaah yidhi fasiiruu fil ardi war dhulka ku socda fanduruu fiiriya sida kuwa ilaahay beeniyey xiribtoodu ay ahaatay bal fiiriya waxaa laga dambaysiiyey hanuunka annagu marihin in taxris calaa hudaahum haddaad ku dadaashi hanuunkooda iyo sadaadkooda iyo khayrkooda laakiin ilaahay uusan ugu talagelin inuu hanuuniyo iyo inuu macnaha waddada ku rido cid u qaban karta ay ma jiraan sida abu aalib ilaahay innaka laa tahdii man axbabta walaakina allaha yahdii man yashaa waxaan isku dardaarmaynaa marka towxiidku inuu yahay geedka marka ugu horeeya baxaya oo jiriddiisu ay gudaha ay gelayso anaa soo gabagabaynaya meesha waxay waa suldaan baa lagu dooranaya suldaanka isaga iyo suldaamada faraha badan oo fadhiya waxaan kula dardaarmayaa suldaanku ma ahan suldaan macnaha danihiisa iyo xaajadiisa meesha u jooga suldaanku waxa uu suldaan u yahay dadka muslimiinta oo dhan waa inay ogaadaan wadiifada iyo shaqada loo dooranayahay waa shaqo ballaaran weeyaan ma ahan koofi ma aha cimaamad ma aha bakoorad ma aha isim baan ahay ma aha waa shaqo ballaaran oo la doonayo inay maanta kaalintooda ay qaataan siday mujaahidiinta naftooda u qarxinaya oo isteshaadiyada gelaya oo shahiidaya oo awlaadooda ka tegaya oo waxay agoontoobayaan inay ayaguna sidaas oo kale maanta shaqadooda ay u qaataan oo ay islaamka iyo toosintiisa iyo dhaqaalihiisa iyo macnaa xurmayntiisa iyo utaagnaantiisa inay yidhaahdaan ayanqusu diinu wa ana xayun ma diintaa hoos noqonaysa anigoo isim ah anigoo macnaha koofi wata sacad ibnu mucaad booskiisii jooga sacad ibnu cubaada booskiisii jooga dufayl ibnu camri dawsi booskiisa jooga miyaa diintu ay gaasiraysaa oo hoos noqonaysaa sidaa inuu fakeraa la doonaya laakiin waa lay doortay iyo bakoorad baan wataa iyo aniga may taqaanaa iyo waxaas oo dhan shaqadiisa maaha isimada waxaan leeyahay way dadaalayaan dhaqaalii bay bixinayaan loogii bay bixinayaan idaacadaha waan maqlaynaa bahashu weli kow ma joogto waxa weeye ma dhowa manaa jeedigii waa socdaan waxa weye hawlkama daalin weli waa hogadii macnaha dadaala oo dadaalkiina labalaaba ilaahayna haydin barakeeyo bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilahi rabi alcaalamiin wabihi nastaciin calaa umuuri dunya waddiin wsala allahu calaa nabiyina muxamadin wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin wabacdu assalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu akhyaarta meesha isugu timid nuqabada soomaaliyeed culamaa u diinka mas-uuliyiinta gaar ahaan jubbada hoose heer gobol iyo heer degmo dhammaantood waxaan leenahay soo dhowaada walaal baaraka allahu fiikum soo qaybgalka xafladan quruxda badan ee barakada badan aada iyo aad baan ugu faraxsannahay allah subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa biasmaa'i alxusna wa sifaati alculaa makaankan sharafta badan siduu alla inoogu kulmiyey ilaahay jannatulfirdowsi lacala allah inagu kulmiyo akhyaarta meesha isagu timid waxaan leenahay tansiibka qofka in la caleemo saaro waa shay aynu caado u leenahay oo in badan soo laalaabta laakiin markii qofka la tansiibinaya maxaa ka dhalanaya masaladaasaa u fiirsan ka fiirsasho aada u ballaarhan meeshu waxaa weeye waa tansiib waa qofka waa suldaan baa lagu magacaabay suldaanku waxay ka dhigantahay ilaahay subxaana wa tacaala isagaa boqor ah boqornimadiisuna ay dhamaystirantahay qofka amiirka ah amba qofka suldaanka ah waxay ka dhigan tahay amiirnimadii ilaahay lahaa subxaana wa tacaala ayaa suldaankii ilahay baa qeyb lagaa siiyey waxbaad amraysaan waxbaad reebaysaa waxbaad nahayaysaa zacaamadaa diineed ee alla uu ku siiyey siduu sheekhu sheegay sheekh jaamac xafidahullah racaahullah inaad ilaahay uga baqato ood ummadda ku ilaaliso annaga ammaan bay noo tahay runtii markaan idinka maqannahay waan idinku faraxsannahay suaadiinta soomaaliyeed ee wilaayaadka jooga door weyn bay ka qaateen jihaadka bariga afrika door aada iyo aada weyn bay ka qaateen jihaadka bariga afrika ay ka qaateen waan ku faraxsannahay waxaan odhan karayaa intii jihaad soo martay soomaaliya waxaa ugu horreeyey waa laodhan karayaa sayid axmed waa laga horreeyey laakiin inta caanka ah imaam axmed guri baa ugu horreeyey imaam axmed guri jihaadkiisii salaadiin badan baa garab taagnayd oo taariikhdu ay xustaa ay ka sheekaysaa waxaa ku xigay sayid maxamed cabdillah xasan salaadiin badanay taariikhdu sheegta ma aynu hayno waxaa ka dambeeyey iyo isagana la zaman ahaa jihaadkii ka socday gobolkan hadda aynu ku loonahay ilaa iyo banaadir ee biyamaal ay wadeen ayaga laftooda culamaa udiin baa hogaaminaysay oo salaadiinta waxaa ka horeeyey oo taariikhda aada ugu sheegan culamaa udiin iyo salaadiin isku jirba waa wadeen jihaadkii ka socday halkan iyo ilaa iyo marka iyo ilaa iyo ceelash meesha loo yaqaano lafoole meeshii gaalada loogu magacbixiyey lafahda loogu magacbixiyey jihaadkaasna isagana salaadiin baa hogaaminaysay jihaadkeenan hadda maanta socda ilaahay wuxuu ku barakeeyey subxaana wa tacaala salaadiin baa garab istaagtay oo hor martay oo midig ka martay oo bidix ka martay oo hoose sida dallaalintii oo kale u noqotay waxaan leenahay walalayaalow marka maalmaha socda ee ordayaayey waa maalmo taariikh leh waxaa dhici doonta mustaqbalka dhow oo aan fogeyn insha allahu tacaala jihaadkani wuu guulaysan doonaa wadanka bariga afrikana wuu xukumi doonaa isagoo dowlad islaama oo cid ay ka amar qaadatoon ilaahay aynan jirin ayaa iman doonta salaadiinta la tansiibinayo ee loo caleemo saarayahay allah ka baqdaan reeraha taariikh fiican ha uga tagaan reerahan waxan waa taariikh isqoraysa intan hadda aynu ku jirna ee wilaayaadka ah qoys walba oo jihaadkaa garab istaagay berri waxaad arki doontaan iyada oo lagu dhiganayo iskuullada hoose dhexe ilaa sare ilaa heer jaamacadeed laleeyahay qabiil hebel taariikhdu markay intaa ahayd jihaadka uu garab istaagay intaasoo geelbu ku bixiyey intaasoo garabbu ku bixiyey intaasoo hebelbu ku bixiyey ikhwaani waxaan leenahay qabiilka aynu adeegsanayno aanu adeegsanayna diinta ilaahay subxaana wa tacaala ninka walaalkii hadda maanta la tansiibinaya la magac saaraya magaciisa maslax baa lagu magacaaba allah waxaan ka baryaynaa kii muslix noqoda ummadda ururiya allah ka dhigo miskiin gargaara allah ka dhigo mu'min kaalmeeye allah ka dhigo cuqaasha iyo nabadoonada dhammaantood waxaan leenahay walaalayaalow waxaad haysaan wax saalan ma ah waxa weeye ummadda hoggaankeedii waa idinka haddaynu inagu toosnaano idinkoo umaradii ah idinkoo umaradii ah wa adiicu llah wa adiicu rasuul wa ulil amri minkum waa dadka zacaamada haya zacaamadu dhowr dhinac bay ku timaadaa inay saldano ku timaado sida tiinan oo kaleeto inay dayaano ku timaado sida culimada oo kaleeto inay maal ku timaado sida aqniyada oo kaleeto iyo maalqabeennada oo kaleeto intaasoo laysku darayba qur-aanku wuxuu ku magacaabaa mala ku magacaabaa qur-aanku inta badan waqaala almalau waqaala almalauda la sheegayay waa dadkaa zacaamada haysta ee hogaanka ummadda horjooga maadaamaad umareedii tihiin haddii aad toosnaataan ummadda inteeda kala toosnaanaysa waa tahay dhegaystayaal markanna waxaad maqli doontaan qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka qabiilada kala duwan ee degan wilaayada jubbada hoose oo soo dhoweynayay suldaanka cusub ee ay yeelatay beelaa haarte ilaahay waa mahadleh xafaddan suuro geliyey xalfaddanu muddo dheer soo socotay waxaa soo dhaqaajiyey beesha harti waaligii walaayadaha maxamed mareelaha shahaadaysaha ka aqbal waxay ku jirtay toddoba naqiib oo la markaa la qabanayay way ka hadhay lixdii kale waa la qabtay maantana uu intaas iyada soo socotay waaligeenna walaayada walaayada bada hoose shuyonis yaa maantana junti dheer junti badan kusoo bixiyay ilahay isagana ha barakeeyo iminkana dadka islaamka nuqabada dadka islaamka sharafta leh dadka martida noo yimi waxaanu ku leenahay soo dhowaada qalbi fira ku soo dhowaada walaalnimo ku soo dhowaada soo dhawaada sidaad noo soo noogu soo timaadeen ee noo soo ajiibteen ilaa akhriya hadduu bahayna ajiibo ilaa akhriya hadduu bahayna ajiibo intaas waxaa soo dhaweyntaan kaga baxaya waxaan leedahay laba qodob oo yaryar baan ku darayaa labada qodob ee yaryar mid waxaan leedahay suldaankeenna la doortay maslax cali maxamed ilaahay ha barakeeyo maslax cali maxamed waxaanu ka doonaynaa dadka maanta uu hogaanka u noqday xaqan lagu leeyahay feerarti inuu ka doono oo ka qaado si fiican uga qaado xaqa uu ka maqana inuu raadiyo oo u soo qaado kaasaanu ka doonayna odayaasha anigu aan ka tirsanahay waxaan leedahay jihaadka bariga afrika ka socda waa awood badan yahay wuu xoog badan yahay wejiyaal badan buu leeyahay rag waa niqabo rag waa ciidan walaayo ragka ciidanka maanta istishaadiyo awood nin waliba meel buu ku qayba waad aragtaa maanta ama bishan ama bisha xigta waxaynu rajaynaynaa in xamar la furto haddii ilaahay ka dhigo yaanu rajaynayna odayaasha naqabada anigu aan ka mid ahay waxaan leedahay xaaladeenna aynu hoosu eegno aad aynu hoos uga eegno sababto ay tahay waxaa jirta wadamada dhulka halka walaayadu ay ka darinayso waxayna u xeeran soomaaliya inteedi kale aynu maanta joogin yayna u xeeran rag baa ka shaqeeya nakoo kala waxaa layahaa koofiyad baqal koofiyad bacal waxaa layahaa afar jeeble waa rag la yaqaano macruufoo la yaqaano nin walbanin walba dantiisu ku foorara maanta waxaa laynooga baahan yahay ninka maanta waali ahayn odayga ama nuqaabada waxaa looga baahan yahay maanta sida uu reerkooda wax ugu doonayo reerka kale wax ku yeeshan inuu uga doono oo uga raadiyo waa isku mid waa laba qof oo islaama mid waliba xaaqu isuu leeyahay mid waliba sid u damqanayo u damq- ka adiga cid ku xig aad u doonaysid ka kana waa walaalka inama almu'minuuna akhwa walaalkaa weeye waxma uma dhexeeya waa badiyey intaasaan kusoo gebagabinaya wabilaahi tawfiiq أوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام إلهي سبحانه وتعالى ومهد علينا الله إن مكاني مكان كان مانتا بيش الرير هرتي أي كدورانيين سلطان جود قولك جبضة هوسي جبضة لحبة وحالينا هاي الله هسا ومهد علينا وحكرا ومهد علينا ويريك قولك جبضة هوسي ويونس وجهد بدنك بحي بإلهي dhamaystir kaamil ah as u sameeyo salaadiin as u sameeyo juhdi ku bixiyey asigana waxaa leenahay ilaahay ka abaalmariyo waxaa kale uu madcinaa maamulka degmada jamaame oo martageliyey maanta xafladan beesha reer harti ee waxaa kale leeyahay martada ka timiday meel fog fog ka timiday culamaau diinka iyo salaadiinta safar u soo galeen degmada jamaama xafladda beesha reer harti inay kasoo qayb galaan waxaa leenahay soo dhowaada maadaama aan nahay odayaashii degan degmada jamaame ku soo dhowaada leenahay xafladda waxay ka dhacday degmada jamaame soo dhoweynta beesha harti kalegeeda ma laha waxaa leh odayaasha jamaame waxaa leenahay soo dhowaada weji furan ku soo dhowaada Ee, suldaanka cusub ee beesha reer harti ee weji furan iyo qalba furan ayaa ku soo dhoweynaynaa adankina ku soo dhowaada waxaanu umaad celinaynaa beesha reer harti culamaa u diinkeeda waxgaradkeeda dhalinyaradeeda haweenkeeda oo xafladan muddo badan soo waday inaa suldaan ay ku samaystaan juhda badan ku bixiyeen intaan umud ma isku keeneen xafladan quraxda badan sameeyeen waxaa leenahay ilaahay haniga abaalmariyo ninka aad dooranteena nin anfaca oo allah ka dhigo Ee, suldaan maslax waa nin reer jamaama ah aad baan u soo dhaweynaynaa waxaa leenahay maslax ilaahay ha kula garab garo suldaankii jira allah ka dhigo suldaankii muslimiinta dhan anfaca allah ka dhigo إن شاء الله تعالى أولا الله سبحانه وتعالى يا أمة هدينا يا محاد أن بلو إدمان لهن الله يا أسقناتي الله إنه كل مي هل كان إلهي وحن ويدي سنين أسا هل كان أوكلنا واد الرحمة الله إنه كل مي دم بقى إن إلهي كدف معاك الله هل كان نغاهم مدعلنا يا مرتي شرفت علماء الدين كا آتي آتك معناها نوغو براروجه كتابك الله سبحانه وتعالى وربانيين تأيين وحن ليهي waxaad noo sheegteen kuwii qaat allah inaga dhigo idinkana ilaahay subxaana wa tacaala miisaankiina xasanaadka allah idinkugu kabo waxaa kaloo halkaa maanta uga celinayaa beelweynta harti oo maanta ku dooranaysa suldaan maslax suldaan maslax cali maxamed kolli waa nin aada loo yaqaano oo aan aada kheer ugu tuhmayno waxaan leenahay idinkana jazaahu llahu khayr aljaza insha allahu tacaala waqtiga oo iska ciriiri ah waxaan rabaa kelimadeeda inaan soo kookoobo maadaama ilaahay subxaana wa tacaala naqiibka ama nuqabada ilaahay noo doortay mas-uuliyad culusna ilaahay na saaray awalan waxaa naqiibka laga rabo naqiibka awalan waxaa laga rabaa alcilmu waalcamalu bih naqiibku inuu noqdo mid cilmi leh oo cilmi yaqaana oo kitaabka ilaahay wax ka yaqaana haddana inuu ku camal falo kitaabka alla subxaana wa tacaala maadaama uu culays iyo ummad hogaaminayo waxaa kaloo laga rabaa naqiibka attaqwa alla ka cabsi inuu noqdo naqiibka mid ilaahay subxaana wa tacaala ka cabsanayo oo mar walbo ku xiran allah subxaana wa tacaala sida umuurihiisa ilaahay subxaana wa tacaala ugu kaalmeeyo waxaa kaloo naqiibka laga rabaa alwarac inuu noqdo nin xalaal miird ah warac inuu noqdo waa lagama maarmaan nuqabada muslimiinta soomaaliyeed nin kasto inuu noqdo xalaal miirad waa lagama maarmaan alcifa inuu dhowrsoonaado naqiibka waa wax lagama maarmaan ah oo lagu ilaah subxana wa tacaala uu raalli oga noqonayo waxaa kaloo laga rabaa naqiibka alcadaala inuu cadaalad sameeyo ummadu hogaaminaya mid baa macnaha adag culummada nooga hadashay mid baa macnaha qallifan mid baa bakheel ah mid baa madax adag mid baa dhiblow ah marka inuu u dulqaato oo mar walbaba uu sabar u muujiyo asaga u noqdo sabarkii ama dushii lagu socon lahaa asaga u noqdo muslimiinta dhammaan iyo naqiib kasta ama nabadoon ha noqdo ama suldaan guud ha noqdo waa lagama maarmaan in laga helo alcadaala in la helo asidqa macnaha naqiibka waa inuu run sheegaa aslam waa inuu run sheegaa ilaahi subxana wa tacaala uu ku raaligaraya runtaa cid kale macnaha deen aada u sheegino baynta aad sheegaysa aad ogtihin ilahi subxana watacaala ku qabanayo berri waa lagama maarmaan asabr walmusaabara in laga helo qofka naqiibka waa lagama maarmaan in laga helo alikhlaas walixtisaab inuu qofka ajar gurubsado oo ilaahi subxana watacaala ikhlaas lillahi ay u qabto shaqadan shaqadan nin macnaha nin jeclaa ma laha maslax maanta muusan rabin qabiilkaa ku soo qasbay ilahi subxana wataala waxaan weydiinaynaa inuu ilahi subxana wataala u fududeeyo waayo qofka markaa inuu isagana ikhlaas laga helo iyo ixtisaab ajar gurubso waxaa kaloo laga rabaa altadxiya walfidaa nafur in laga helo maanta naqobada waxaa malayna waa lagu soo celceliyey insha allahu tacaala naqobada maadaama aan nahay afhayeenkooda oona jubbada hoose waxaan diyaar u ahay raayad inaan qaado cadowga alla subxana watacaala aan ka hortagno biidn illahi tacaala diyaar ayaa u nahay haddaan nahay naqobada jubba sufla inaan raayatu tawxiid qaadno cadowgaana aan dalka ka kicino biidn illahi tacaala ama inaan shahaado helno ama inaan nasri cizi ku noolaano biidn illahi tacaala
awalan ilaah ayaa mahad iska leh na soo gaarsiiyey xilligan quruxda badan ay ummaddu u taagan tahay iqaamatuddiin iskuna boorinayso aljihaadu fii sabiiliillah marka awalan allahaas ayaa mahad iska leh wakhtigan na soo gaarsiiyey intaas ka gadaal waxaan mahad celinayaa culammada martida noo aheyd oo saakaan is leeyahay wax badan wax badan oo qalbiyadeennu ku taagnay inay naga shaafiyeen oo si qaas ula hadleen salaadiinta maxaa yeelay salaadiintu waxay ku magacaaban yihiin qabiil marka waxaa laga yaabaa annaga inaan si isku haysanay si kaleetana wax naga noqonayeen nasaa'ixdii iyo wacdigii aadna waaniseen waxaan leenahay culammadana rabbaaniyiinta oo mahadsantihiin waan idinka qaadnay insha allah wixii aad nagu booreyseenana waan jidgelin doonaa waana maxaa la dhahay dhaqaajin doonaa inta yar waan kaaga soo horeynin waxaan ku leenahay tafadal waajibka innagana saaran iyo midka adiga ku saaran waa isku mid waxaana waajibkaa saaran ummadda muslimiinta meel walba ay joogto sidaa ugu qidmeyn laheed haddii aan dib u milacsado salaadiinta soomaaliyeed maadaama ay salaadiin diimad yihiin warkuwaa baday waa soo gaabin doonaaye ummadda islaamka ee toosan ee maxaalaha diinteeda ku toosan ayay suldaan u yihiin ayaa lagu doortay insha allah dadaalkaagana waxaan kaa rajeynaynaa inaadan ka gaabin awalan alla subxaana wa tacaala ayaan u mahad celinaynaa uma waxaan u mahad celinaynaa walaayada jubbada hoose xafladan caleemasaarka ah waxaan kaloo u mahad celinaynaa odayaasha dhaqanka ee meelaha kala duwan ka yimid ee u yimid in la caleema saaro suldaanka beesha harti suldaan maslax insha allahu tacaala beesha harti waxaan leenahay suldaanka aada noo keenteen waan aqbalnay haddaan nahay nuqubada soomaaliyeed waan la shaqaynaynaa waan garab taagannahay waxaa soo doorateen suldaan diimeed suldaan dhallinyaro ah suldaan saaran tareenka maanta aan saaran nahay run ahaantii waxaan leenahay beesha harti suldaan marka la doorto waad dareemi kartaa shaqooyinkiisii iyo reerihiisii iyo wax allaala wixii uu ka shaqayn jiro o dhan wuu iska soo duwaya oo ka soo tegaya beesha harti waxaa laydinka rabaa suldaanka inaad u xoola goysaan inaad hee u xoola goysaan oo aad garab istaagtaan oo aada la shaqaysaan haddii aadan taas samayn waxa aan isu sheegno o dhan waa been been bay noqonayaan waxaa laydinka rabaa suldaanka in loo xoolo gooyo la garab istaago lala shaqeeyo waanu mahad celinayaa ilaahayga weynaa ee waaxidka ahaa na abuurtay na addoonsaday isaga keliya ah iskale mahad oo dhan mahad alla kadib waxaanu mahad celinayaa beelweynta hartay ee soo qabanqaabisay xalfadan quruxda badan ee ay ku caleymay saarayaan suldaankoodii weliba intaan gobolladan joognay beesha harti caleymasaarka ugu horreeya bay samaynaysaa annagu waxaan ku soo gaaray haba suldaana ku horreys lama caleyma saarin caleymasaarka ugu horrey maanta waxaan sii wadanay suldaan maslax cali maxamed waxaan leenahay suldaan soo dhawow waxaa kaloo idiin sheegaya sideedaba salaadiintu waa dad muslimiina sideedana loo soo xuray qabiilku intiisa badan yaa u run badan yaa u run badan yaa allakacadkiis qofka intuu leeyahay tiideedna inaan ka rur sheegno suldaan madax maslaxa wax ku leenahay waxaa tahay nin culamo ah camalkaana in badan ku soo jiray oo maanta caleemasaarkaagu baadhacay maahaan shaqadan wadaa u taqiinay waa shaqadii uu tilo lagu sii garaadaa lagu sii xiray awal garaadada kaa maqnayd oo magacaaweed keliya maanta laakiin garaadaa lagu sii xiray korbaa ilaahay kuu sii qaaday magacaadoodato waa suldaan suldaan haddii ilaahay agtiis meeshu ku jiro waan soo ognahay annagana walaalaha baan nahay ehelkaagii baan nahay waa ku soo dhaweynaynaa waxaan ku leenahay suldaan shalay walaal baan nahay maantana soo dhawow wixii kaa qaldabaan kula toosinaynaa wixii
ballaaran iskale allah subxaanahu wa tacaala ee nagu soo kulmiyey xafladan sida aadka u qurux badan ee lagu calayma saarayo suldaan maslax cali maxamed ilaahay asaga ayaa mahadda iskale waxaa kaloo ugu mahad celinaynaa dhammaan beesha reerarte ee xafladan sida ballaaran loo soo agaasimay culummo ee maxaldhahaye waxgarad cuqaal dumar dhammaantood wuu istaagay ayagana waan u mahad celinaynaa insha allah ilaahay idankiis waxaan maanta u taagannahay nuqabooyin lagu dooranayo kitaabka ilaahay waxaan u taagannahay jihaad fii sabiilillahi dhammaanteen in aan u istaagno ummaddana aan u horseedno wax kaloo maanta ummadda islaamka ay ku xisoobayso ama ay ku sharaf sharafteeda ay ku gaari karto aan jihaad ahayn ma laha waxaan kaloo u mahad celinaynaa soo qaybgalayaasha hadday salaadiin yihiin hadday nabaddoonno yihiin hadday odayaal yihiin hadday gabdho yihiin xafladda qiimaha badan oo beeshaasi suldaan ku dooran iska soo qaybgaleen waa u mahad celinaynaa waxaan kaloo u mahad celinaynaa beeshaati oo xafladna kusoo dhigtay joore xaflad xafladdii labaadna inta ka dhigat aad baanu u mahad celinaynaa laba qodob baa ka dambaysiinaya marka beeshaati waxaan leeyahay suldaan maslax waa noo keenteen waa nin wanaagsan oo aan naqaan waa nin oheli diina aad maslaxadda ugu dheereeya oo dhib yar oo wanaagsan weeye ilaahay waxaan leeyahay ilaahay hala garab gala hawshiisa beeshaasi waxaan leenahay suldaan baad keenteen suldaanka soomaalidu waxay taqaan dhaqan intay nin doorato bay ka haraan berri warar iskhilaafsan meelaha ka sheegtaa hebel buu la saftiya hebel buu la saftiya gudhu gudhu lama rabo waxaa la rabaa ninka suldaanka inaad garba u noqotaan la shaqaysaan u xoologeysaan annagu haddaana noqowadii jubbada hoose kaa horreysay waa kula shaqaynaynaa waana ku soo dhawaynaynaa garbahaagaana nahay adigana waxaa lagaa rabaa inaad beesha kitaabka ilaahay ku hogaamiso kitaabka ilaahay inaad ku hogaamiso haddaad kitaabka ilaahay ka leexatid cid ku raacaysa iyo cid ku adeecaysa ma jirto laakiin haddaad kitaabka ilaahay ku wadid shareecada islaam ku wadid maxadyo u furtid yani madarisooyin u furtid waxa weeye dadka diinta ku wacyigelisid dacwateeryaaf ku dhex samaysid harti waa ogtaa meeshay degan yihiin meeshaan hadda ka nimid anigu xafladii la koowaad baan joogay jooray degan yihiin halkaan ma deganaa inaad tagtid dadka inaad dacwada iyo diinta gaarsiisid baa lagaa rabaa inaad cadaalad ku hogaamisid baa lagaa rabaa allah subxaanahu wa tacaala mahad iskaleyo allihii ninka dhiki dad muslimiina muwaxidiina alla mahadiisiina mid dhammaadasay mid koomaas midna ma aha allihii qadari in beelweynta harti inaa suldaanka doorato degmada jamaame suldaan maslax cali maxamed in beelweynta hartiyeed inaad doorato suldaankaas allah subxaanahu wa tacaala ku mahadsan allahaas qadari in suldaan beesha odeelato suldaan insha allahu sukodhoweyni waana ka qaadani hadday nabadoon ahada jirti suldaan ahad jirti cadaaladii iyo sidqigii iyo runtii dhammaan insha allahu tacaala wal mar hore keenka aragnaya ahaa jira dhowr dowlada galni culimaaudiinkii insha allah warbaaniyiinta ahaa ee safarka dheer sagalaninsa safaraninkoyan insha allah yurmilane allah subxaanahu wa tacala siinka abaalmariyo nabadoonnadii salaadiintii dhalinyaradii maamooyinkii hooyooyinkii iyo gabdhihii dhammaanba milane o jazaakum allah khayra jazaa kasoo qaybgalkas ka qaybgalan xafladan weyn ballaaran sharafta iyo qiimaha iyo qaayaha leh ee quruxda badan ee suubitii beelbeynta harti ka mahadsintan insha allah anigoo ku hadlaya afka nuqabada golaha ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayat jubba suhla alislaamiya iyo qabaa'ilka ay matalaan waxaan soo dhoweynaynaa oon si buuxda uga shaqaynaynaa insha allah oon garab iyo gacal u noqonaynaa suldaanka beesha hardi ay maanta cali masaateen suldaan maslax cali maxamed oo ah nin maaragtay runtii aan naqaano diin iyo khayr iyo wanaag ugu soo xulay ehelkanna ah saaxiibkanna ah walaalkanna ah si buuxda ayaan beesha uga qaadnay ulana shaqaynaynaa idamka ilaahay khayr badan baa la sheegay oo suldaanka kuwa ku socday iyo kuwa nuqabada khayrkana lagama dhergo suldaanka marka waxaan leenahay waa seef laba afle hawsha lagu dhiibay dhinac qofku inuu ilmihiisa iyo danihiisa gaarka dhex wardo wax ka fiican oo ka khayr badan inuu ummadda muslimiinta ah u shaqeeyo oo danaheeda ka fakiro oo ka murugo oo ku rafaado oo waqtigiisa geliyo oo maalkiisa geliyo oo naftiisa geliyo haddiina xilkaa la gudan waayena waa culimmada iyo waxa badan waa inoo sheegeen diinteenna inoo sheegayso waa halistaada leedahay ilaahay baanayna kaalmaynaysu nabigu yiri calayhi salaatu wallahu fi cawni cabdi maa kaana cabdu fi cawni akhiih intaan qof dadka muslimiinta kaalmaynayna u taganay arrimahooda arrimaheenna ilaahay baa inoo wanaajinaya waxaynaan haddaan la rafaadsannahay markaan danaha gaarka oo dhan ilaahay baa inoo wanaajinaya ciidanka ilaahay suldaan maslax marka arrintu way ka weyn tahay beesha harti way ku keentay golaha nuqabada ku sharci kuu soo dartay laakiin waxaad ka garanaysaa mas-uuliyadda culeyskeeda intan beesha fadhida qabaa'ilkii jubba sufla alislaamiya iyo kuwo meelo kale ka yimid mas-uuliyiintii wilaayada culimadeennii maarta wilaayaadka iyo marti sharaf fara badan baa fadhida intaasoo dhan mas-uuliyaddaas mas-uuliyaddaana loo yimid marka mas-uuliyadda lagu dhibay waa mas-uuliyad caam ah tuqays ma aha ilaahay ha kuu kaalmeeyo dadka muslimiinta marka ee qabiilka harti ee sharafta badan ee khayrka badan ugu horeeyo ee wilaayaadku ka mid yihiin ee nuqabadu ka mid yihiin walaalkan wuxuu xaq noogu yeelanayaa mas-uuliyadda aynu u dhiibnay ee una dooranin eenu ugu ducaynay inaynu garab iyo gaashaan ugu noqonno inaynu u nasteexayno inaan u kaalmayno inaan maaragtay wixii aan aan maaragtay ku dheernahay oo khibrada aan ugu kaalmayno xaq buu noogu yeelanayaa oo ilaahay baa layaa yelina aman adiicula wa adiicurtu uli amri minkum uli amri maanta laga bilaabay uli amri buu noqday waajib xuquuq buu yeelanayaa isagana waajib baa saaran waxaa leeyahay marka aan gudanna maaragtay isagana xaqa uu leeyahay aan ilaalino beeshana si gaara waxaan ugu dardaarmaynaa inay garab istaagaan suldaanka soomaalidu waxay dhaheen inkastoo nin geesi ah raggugeed adeeg yahay haddaan garabka laga meel gaadhi haddaan garabka laga qaban haddaan la istaageerin oon shaqada gacan ugu siinin dee waxba ma qaban kara keligii qof keliya wax ma qabto wuxuu wax ku noqonayaa sharaf ku yeelanayaa cizi ku yeelanaya xilkiisa ku gudanayaa inay beeshu gacal iyo garab u noqoto markaba nuqabo ee nabadoonno garab istaaga odayga suldaanka ee hawsha mas-uulka laga dhigay waxa ugu weyn u baahan yahay waxa weeye waa talada maa la siiyo waxaa uga fiican arrin ku adag in maaragtay qof uu tala siiyo waa hagaaga dhegaystayaal markanna waxaad maqli doontaan kelimadda suldaanka cusub ee beelaha harti suldaan maslax cali maxamed oo halkaasi kelimad kooban ka jeediyey ikhwat alaxsaa walakhwaat assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu bacda ataxiya allah subxaanahu wa tacaala ayaanu mahad celinaynaa nimcooyinka firaha badan uuna siiyey ay ka mid tahay nicmat alislaam waaliimaan waalamn waaljihaadu fi sabiili illaah lidaalika ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaanu mahad celinaynaa sidoo kale waxaan mahad u celinaynaa xarakatu shabaab almujaahidiin amiirkeenna sheekh axmed cumar xafidahu allahu raacah allah subxaanahu wa tacaala hanoo xafido hana noo ilaaliyo sidoo kale waxaan mahad u celinayaa ka soo qaybgalayaasha odayaasha nuqabada culamaa u diinka waxgaradka haweenka oo nooga kala yimid meelo fogfog iyo meelo dhow kuwaasoo naga soo ajiibay min arduuna shataa wa awdaanun shataa wa qabaa'ila shataa sidoo kale waxaan u mahad celinayaa beelweynta raaharti ee arrintan ii dooratay inaan naqiibka aan u noqdo kuna hogaamiyo shareecada islaamka kitaabka qur-aanka ku dhaqankiisa oo ii doorteen oo ku bixiyey arrintaa juhdo badan iyo fadhi badan iyo wakhti badanba ku bixiyey ayagana sidoo kale waan mahad celinaya wa akhiiran waxaan mahad gaarsiinaa walaalihii ka soo shaqeeyey arrintan naqiibadii iga horreeyey walaalkay sharmaarkay cali oo runtii juhdi badan ku soo bixiyey reerka in badan u soo shaqeeyey wakhtigiisa ku soo dhumeeyey waan u mahad celinayaa iyo walaalkay sidoo kale ilka case cabdulaahi sahal waa isagana meel hoose ka soo qaaday dadka hartiga in badan u shaqaynayay asna sidoo kale waan mahad celinaya iyo walaalka kasii horreeyey abubakar dhammaantood waxaan leeyahay jazaakum allahu khayra intaa kadib reerka beesha harti aan muddo badan wada fadhinay oo meel badan aan wada fadhiisannay wakhti badan aan wada qaadannay kuna heshiinnay kitaabka munasalkii allah subxaana wa tacaala soo dejiyey inaan ku dhaqanno aan ku heshiinnay allah subxaana wa tacaala markhaatiu ka yahay odayaasha hartina way joogaan ayagana markhaatiay ka yihiin soo saas maan ayaga waxaan leeyahay marka maadaama kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala inaan ku hogaamiye raalli ka noqdeen waxaan leeyahay sabcan wadaaca inaan ilaahay subxaana wa tacaala adacid aan iska adeecno awaamirta ilaahi subxaana wa tacaala maadaama aniga mas-uullah ka dhigateen arrintaa ayada inaan isku adeecno aan ismaqalno tafaraaruq iyo taladar aan iska dhaafno ree harti intaasaan kula dardaarmaa anigana sidoo kale waxaan ka ballan qaaday horena aga ballan qaaday haddeerna ka ballan qaadaya kitaabka ilaahi subxaana wa tacaala noo soo dejiyey inaan ummadda ku hogaamiyo ku dhaqo aan ugu yeero asagana ilaahi subxaana wa tacaala aan ku caabudno intaas inta insha allah aan markhaati gelina dariskana sidoo kale aan aan ugu macnaha ugu ayar saas oo kale aan dhaqan wadaag aan kula dhaqanno waxaan sidoo kale aan hilmaamay oon mahad u celinayaa bahda islaamka ayagana in badan iyo dadaal badan ugu bixiyeen wakhtigoodana siiyeen waxaan leenahay jazaakum allahu khayra ayagoo meesha ka marneen maasha allah waxaan leeyahay marka ummadda islaamka si guud ahaan in kitaabka ilaahi subxaanahu wa tacaala aan ku dhaqanno waxaan idin leeyahay warka aan soo koobo jazaakum allahu khayra waa idin soo dhaweynaa insha allah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa tahay dhegaystayaal munaasabaddan ka dhacday degmada jamaameh waxaa sidoo kale kelimaad ka jeediyey mas-uuliyiin iyo marti sharaf ka leh oo aad u badan
يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا
waa hagaagga dhegaystayaal guud ahaan ah intaas ayaana caawa ku soo gebagabaynaynaa faafreebka wararka waad ku mahadsan tihiin dhegaysigiisa barnaamijkan midkiisa xigaa noo ballana inta ka horaysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
في شباب قد أشادوا صحوة